waxaa laga hadlay arrimo badan shirkii golaxda ee maanta ee sebtembar sagaalkeedii waxaa laga hadlay amniga puntland guud ahaan iyo sidii puntland shacab iyo xukuumadba ay uga feejignaan lahaayeen argixisada iyo dadka dhibaatada ku haya ummadda soomaalida kuwa puntlandka waxaa laga hadlay sida xuduudda puntland loo adkeyn lahaa loogana feejignaan lahaa doorashooyinka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya iyo somaliland waxaa looga hadlay shirkii madasha magaalada muqdisho oo madaxweynuhu u sheegay golaha in shirkaas uu isfaham laga soo gaaray arrimihii taagnaa isla markaana haddi kabacdi la filayo wada shaqayn iyo midlama in lagu sii wada shaqeeyo waxaa looga hadlay garoomada puntland oo lagu sameeyey dayacti roog oo kooban laboorka boosaaso qardho laboorka garowana uu marayo meel gabagaba ah sidoo kalena ay soo raran yihiin qalabkii lagu dhisi lahay laboorka magaalada kaa gaalkacyo waxaa kaloo laga hadlay horumarinta garoomada iyo kubadda cagta iyo kuwa kolega ee puntland iyo xeerka wadaagga ama siyaasadda wadaagga maalgashiga siyaasadda wadaagga puntland oo ka hadlaysa sida dadka loo yaqaano private sectorka iyo dowladda ay u wadaagi lahaayeen horumarinta dalka arrimahaas baa looga hadlay
waa gartay arrinta xuduudda oo ah qodobka ugu horeeya ee golaha ay aada uga hadleen waxaa ka mid a in somalilan oo kale aysan kusoo xadgudbin dhulka puntland dhowaana baarlamaanka sidaad ka warqabto baaq baa kasoo yeeray marka si guud bal waxaad uga warantaa go-aanka dowladda uga degsan arrintan iyadoo aan ka warqabno in deegaano dhow oo hadda ka tirsan puntland ay yimaadeen qolyahan doorashooyinka ee somalilan
adeer deegaano dhow oo puntland oo somalilan joogtay ma jirto xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxda dalkuna iyo dhammaan golayaashu waa isku raaceen in la sugo amniga puntland waana muqadas jiritaanka xuduudaha puntland iyo ilaalintooda dhammaanna waxa weeye dowladda waxay ka howlgelaysaa meel allaala iyo meesha xuduud puntland ah gaar ahaan meelaha ay laga yaabo inay yimaadaan sanaadiiqda ka imaanaya waqooyi galbeed soomaaliya arrinkaasi waa arrin dawladdu ay hore u sheegtay islamarkaana mas-uuliyadeeda iyo ilaalinteeda dalka ay waxaa laga rabaa laamaha amniga ayaa qaadaya waxayna dawladda puntland ka digtay golaha xukuumaddu ka digeen waxyaalaha xasilooni darada keeni kara iyo shaqaaqooyinka in laga dheeraado waa gartay waxaa jirta dowladdu waxay ka digtay arrintaas sidaad sheegtay baarlamaankuna si lamid a arrintaas oo uga digay puntland maxay tahay tallaabaday qaadayso gaar ahaan xukuumadda aad ka tirsan tahay haddiiba ay dhacdo in meelahaasi doorashooyin laga sameeyo
puntland ilaalinteeda waa muqadas xukuumadduna waxa weeye jawaab buuxo ayay bixinaysaa meel allaala iyo meeshii xuduudda puntlandna waa la sugayaa mana ogolanaysa puntland dhul ay leedahay in doorasho laga qabto
waxaa la sheegaa ama dadka qaar ay aaminsan yihiin in dadka markii madaxda ahi ay siyaasadda soo gelayaan marka la eegoo kale tusaale ahaan madaxweynaha hadda talada haya cabduweli maxamed cali gaas waxyaabihii ololaha markii uu ku jiray uu ballan qaaday waxaa ka mid ah inuu soo celinayo dhulka puntland ee gacanta ka maqan oo laascaanooda ay ugu horreyso ma loo arki karaa dowladda laftirkeedu in waxeedu ay yihiin wax afka un ku eg waxaan marlabaad kugu celinayaa shirkii golaha xukuumadda waxaa la isku raacay ilaalinta xuduudda puntland sugidda xuduudda puntland waa muqadas dastuuriya sida golaha baarlamaanka uu sheegay waxaana laga howlgelayaa oo dowladda puntland iyo dhammaan golayaashooda ka howlgelayaan guud ahaan amniga puntland la dagaalanka al-shabaab la dagaalanka daacish ilaalinta xuduudaha puntland ka hortaga doorashooyinka iyo sanaadiqda ka imaanaysa waqooyi galbeed soomaaliya mas-uuliyad weeye arrinkaas ay leeyihiin golayaashu ay leeyihin hadday baarlamaan tahay hadday tahay xukuumad iyo hadday madaxweyneyaal tahay shaqooyinkaas waa shaqooyo dastuuriya shaqooyinkaasaana maanta laga hadlay in laguna booriyo laamaha amnigeena shaqadaas dhigan ugul oo fudud u qabtaan
ka sokow arrintaas dhinaca ammaanka oo kale waxaa laga hadlay arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab daacish iyo kuwo kale howlgallaa jiray oo toddobaadkii hore oo kale dhacay oo maraykanka ku fuliyey oo kale marka arrimahaas dowladdu maxay ka sheegtay dhinaca amniga amniga puntlander waa muqadas waana kugu celinayaa dowladdu waxay la diriraysaa dhammaan argagixisada hadday tahay shabaab hadday tahay daacish iyo qaswadayaasha isku ekaysiiya mararka qaarkood argagixisada oo dhibaateeya shacabka puntland iyo kuwa tacadiyada geysta ee dadka shacabka dhibaateeya iyo kuwa doolka ku imaanaya ee puntland cadowgeeda iyo dacabkeeda ee dullaanka ah arrimahaasu dhan waxay kamid yihiin arrimaha siyaasad ahaan iyo amni ahaanba xukuumad iyo madaxweyne iyo baarlamaanba ay ku howleyihiin si dalka amnigiisa loo ilaalin lahaa